بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلفون الباب الثالث في التقديم والتأخير من المعلوم أنه لا يمكن النطق بأجزاء الكلام دفعة واحدة من أبواب المعاني وحاكمدة muqtada maqaamkana lagu mutaabiqeeyo altaqdiim waaltaakhiir maqaamka inuu maaragto dalbado ama u wacanayo taqdiim ama taakhiir marka waxaa lagu bilaabay kalaam walba waxaa laasima inuu kala dambeeyo walaa yumkinu nutqu biajzaai اlkalaami dufcatan waaxida hal mar ajzaau lkalaam kalaamka ajzaadiisa mubtadahii khabarkii laguma hadli karo dufcatan waaxida yani aan kala horeyn bal ajzaau lkalaam maaha xataa ajzaau lkalimati alwaaxida oo laba xaraf ka kooban kelimadda labada xaraf keliya ka kooban labada xaraf dufcatan waaxida laguma hadli karo bismi illaah waa hal kelimad laakiin ba'da kadib siin kadib miim kalaamku wax kale ma noqon karo wailaa albaau wasinu walmiim dufcatan waaxida yani kalaam waxaas lama dhaho marka halkaas maxaa laga ogaaday horta laabudda waa in wax kala dambeeyaan kalaamka waxaa laabudda ah in uu kala dambeeyo qaarkiis qaar kaleet uu ka dambeeyo dabiicadiisa saasa bal laabudda min taqdiimi bacdi اlأjzaaءi wa taakhiiri اlbacd walaysa shayءu minha fi nafsihi awlaa bitaqadumi min alaakhar fii nafsihi marka kelimadda nafsadeeda la fiiriyo shayna shayga kale kama owleysna liishtiraaki jamiici alalfaadi min xaysu hiya alfaad marka alfaadnimada laga fiiriyo alfaadda marka laga fiiriyo alfaadnimada fii darajati اlictibaar yacni lama dhahayo kelimadii za- ka bilaabata ayadaa mudan inay hormarto kelimadii siin ka bilaabanaysa waxay xaq u leedahay inay dambeyso saas lama dhaho kelimadii kaaf ka bilaabanaysa saa waxaas ma jiraan marka alfaadda haddii la yidhaahdo waa siman yihiin kelimadda xuruuftaad wixii rabaan ha ka koobnaato ee xuruufta marka la fiiriyo alfaadnimada marka la fiiriyo alfaadda ma wadato wax laaziminaya in shay la hormariyo ama shay in la dib mariyo ka alfaad ahaan marka la fiiriyo falaa budda litaqdiimi hada calaa dak min daacin yuujibu marka waxaa waajib ah in la helo ama laabudda ah daaci shayga la hormarinayo in la hormariyo keensaday keensanayo ama shayga la dib marinayo in la dib marinayo in la dib mariyo keensanayo fa min addawaaci altashwiiqu ila almutaakhir min dawaaci taqdiim waxaa ka mid ah shayga mutaakhirka ah in laguu hilowsiinaayo inaa u hanqaltaagtidaa la rabaa haddii lasoo horumarin lahaana waxaa ka dhici lahayd xamaasadii iyo xaraaradii iyo u hanqaltaagyaa ka dhici lahaa marka waxaa rabaa qofka cabaar in lagu canaado xoogaa aan la sheegin si uu maaragtay ihtimaamkiisa usoo kaco u daneeyo ilan wixii lagugu xujeeyo waa ka jeceshahay wixii aan lagugu xujeyn wixii lasaga kaa sheego adoo soomaali iska maraya sadaqo iyo shaygii lagugu xujeeyo isku mid maaha marka min min dawaaci taqdiim waxaa ka mid ah shayga mutaakhirka ah in lagu hanqaltaagsiinaayo waxaa la rabaa inaad u hanqaltaagtid sheega mutaakhirka u hilowdid idaa kaana almutaqadimu waa hadduu yahay qeybta la hormariyey mushciran mid tusinaya biqaraaba la yaabis kalaamka qeybtan hormarinaya wuxuu tusinayaa la yaabis wixii lala yaabayana waa wax soo socda naxw aladii xaarat albariyatu fiihi xayawaanu mustaxdathu min jamaadin waladii xaarat albariyatu xaarad ay ku wareertay albariyatu fiihi makhluuqaadka ay ku wareereen makhluuqo dhan uu ku wareeray midka a midka makhluuqo dhan uu ku wareeray oo lala yaabay xayawaanun waa xayawaan noole mustaxdathun laga abuuray min jamaad jamaad laga keenay waa xayawaan wuxuu ka soo dhex baxay min jamaad sidii naaqadii nebi saalix oo kale oo wax lala yaabo oo wuxuu yidhahdeen dhagaxa dhagaxii ka imaatay ama buurii ka soo baxday marka waa noole wuxuu ka soo baxay dhagax iyo buur markii hore marka maxaa lagu bilaabay war midkii khalqigu dhan ay ku wareereen oo lala yaabay oo caqliga geli waayey qofka marka wuxuu isleeyahy waxaas waa maxay yani waa waxa gadaal aan ka sheegi doono waa xayawaan saas iyo saas iyo saas sifadiisu ay tahay haddii laakiin lasoo horumari lasoo horumarin lahaa waxaa ka dhumi lahayd tashwiiqi oo la dhihi lahaa xayawaan iyo noole waxaa laga abuuray geedo iyo dhagax iyo buuro khalqigoo dhan ha ku wareeray waxaa ka maaragtay ka tashwiiq badan in la yidhaahdo khalqigoo dhan waxay ku wareereen oo ay la yaabeen markaa qofku waxaan dhegtuu taagaya wuxuu le waxaas waa maxay tolo xayawaanu mustaxdath athaani wa tacjiilu lmasara aw ilmasaaa tacjiilu lmasara masarada wax lagu farxo aw ilmasaa'ah ama wax laga xumaado soo horumarintiisa maxaa rabaa kelimad laga naxo ama kelimad lagu farxo in hadalka lagu furfuro naxu alcafwu canka sadara bihi اlamr alcafwu canka sadara bihi اlamru amaraa soo fulay maxkamaddii waxay soo amartay in lagu sii daayo lagu cafiyo marka haddii la yidhaahdo maxkamaddii waxay soo amartay marka qofkii man mana bishaaraysanayo mana naxaayo waxaa laga yaabaa laakiin inuu ihtimaam siiyo so ihtimaam waa siinayo laakiin hadda ihtimaam siin lama rabo waxaa la rabaa ka nixin ama ka farxin marka wixii lagu naxaayey ama wixii lagu farxaayey aa lagu bilaabayo markaasaa leeyahay cafin aa kuu soo baxday alcafwu sadara bihi اlamru marka kelmadda alcafwu maadaama kelmadda la jecel yahay ay tahay in lagu bilaabo aa la jeclaystay haddii kale waxaa la dhihi lahaa sadara alcafwu ama sadara sadara alamru bilcafwi canka sadara alamru bilcafwi canka laakiin cafwiga waxaa in la hormariyo ama waxaa la yihaha alqisaasu xakama bihi alqaadi kelimadda alqisaas oo wax laga naxa ah aa la soo hormarinayo الثالث وكون المتقدم محط الإنكار والتعجب sababka saddexaad waxaa weeye kown الmutaqadim shayga la hormarinayo inuu ahaado maxaطa الإnkaar meesha inkiritaanku uu degaayo la dejinaayo aw الtacajub ama la yaabka meeshuu degan yahay meesha tacajubka ama inkiritaanku ay degan tahay macni waxaa loola jeedaa wixii tacajubka keenaayay ama wixii inkaarka keenaayay in la hormariyo naxw abacda tuuli اtajriba tankhai tankhadicu bihadihi الzakhaarif qofaa marka canaananaysaa abacda tuuli اtajriba yani maadaama wax badan aad soo tijaabisay oo wax badan aad soo aragtay ka gadaal ma wax maarata birbirqaay iyo waxaan macno lahayn ku sirmaysaa tankhadicu bihadihi zakhaarif markaa sheega lala yaaban yahay ama sheega la inkirsan yahay waa inkaar waa istifhaam yuraadu bihi linkaar le saas ma habboona marka inkhidaaca waxaa la inkirsan yahay inkhidaaca inuu kaa soo fulo iyo ku sirnaanshaha aa ku siran tahay sababkeedu uu yahay ama waktigeedu uu yahay bacda tuuli tajriba wax badan markaa soo aragtay ka gadaal marka waa maxadu linkaar bacda tuuli tajriba abacda tuuli tajriba marka waa shaygii inkaarka uu ku hoobanayay ama sababkii ugu weynaa waxaa leey qofka haddii maaragtay waxba uusan ogeyn ama waxba uusan tijaabin aan loo digin waxaa laga yaabaa inaan lala yaabay in aan zakhaarif hadal la qurxiyey oo la naashnaashay ama ficil maaragtay la qurxiyey inuu ku sirmo ama hadal isku toostoosay inuu ku sirmo laakiin bacda tuuli tajriba meesha inkaarka marka uu ka imaanaya waa saa waxaan kugu haystaa cilmi iyo tajribe ka gadaal inay saas noqoto taas waxaa weye bacda tacajubna waa noqon kartaa inkaarna waa laga dhigi karaa labadaba inaan la yaabanaha waa dhici kartaa waa la yaabanaha ama aan inkaar aan ka wado waan dhehi waxaas ma habboona waxaas inay kaa soo furaan waa khalad labadaba usuul waa ka suurooda araabic yani mithaalka labadaba waa laga dhigan karaa alraabic wاnnasu calaa cumuumi الsalbi aw salbi اlcumuum taqdiimka aqraadiisa waxaa ka mid ah nas in lagu lagu nasgareeyo lagu caddeeyo calaa cumuumi الsalbi aلsalbi waxay ula jeedaan annafy calaa cumuumi الsalbi yani calaa cumuumi الnafy nafyiga caamnimadiisa nafyiga caamnimadiisa inuu caam yeelo afraadoo dhan inuu caam yeelo aw salbi alcumuum ama cumuumka in la anfinaayo cumuumka in la anfinaayo tii horena maxay ahayd in nafyiga caamyeelidaan caamyeelitaankiisa caam noqoshadiisa ayib nafyiga caam yeelitaankiisa macna waxaa ula jeedaa inuusan waxba bixin fardi afraadda ka mid inuusan iga bixin tan labaadna waxaa loola jeedaa caamnimada in la anfinaayo waxaa suuragala marka in kelinimada la ogol yahay waxa la diidan yahay la anfinayo waa cumuum laakiin labadaas arrimood midkood inuu dhacay aan ogolahay laakiin waxaan diidanahay cumuumka oo dhan in la anfiyo tii horena maxay ahayd nafyiga caam yeelitaankiisa yani nafyiga waxaan rabaa inaan ku caam yeelo oo labada arrimood midna uusan iga bixin faalawalu yakuunu bitaqdiimi adaati alcumuumi cala adaati annafyi cumuumu salbi haddaad rabtid waxaa soo hormarisaa lafdigii cumuumka faa'iideynayo adaadii nafyiga faa'iideynaysana dib mari naxwu kullu dalika lam yakun waxaa dhahaysaa kullu dalika lam yakun qofaa laba arrimood sheegay labada arrimood uu sheega waaale waxaan leeyahay kullu dalika lam yakun yacni labada arrimood aad sheegtaba midna ma dhicin amay saas ay tahay amay saas ay tahay kullu dalika lam yakun waa lafdigii xadiidka dulyadayn oo nabi sal wuxuu ihahda anasiita am qusirat saas wuxuu ihahda kullu dalika lam yakun macnaa waxaa labada arrimood aan sheegtaba midnaba ma dhicin kaas maxaa la yidhaahdaa salb alcumuum waxaa la dhahaa cumuumu salb cumuumu nafyi cumuumu nafyi nafyiga caam yeelidiisa laa nisyaan walaa qasru salaa mana la gaabin mana ilaawin marka nafyigaa la caam yeelay maxaa la sameynaya marka waxaa la hormarinaya cumuumka adaadii faa'iideynaysay nafyigi midii faa'ideynaysa waa la dib marinaya ay lam yaqac hada walaa dak ay macnahay noqonaysaa kullu dalika lam yakun lam yaqac labada arrimood aad sheegtay midna ma dhicin marka nafyigiyaa la caam yeelay wathani yakunu bitaqdiimi اnnafyi cala adaati اlcumuum amaa nooca labaad nafyigaa hormarinaysaa adaadii cumuumka faa'iideynaysana waa dib marinaysaa naxw lam yakun kullu dalik marka haddii la dhihi lahaa salaaddii maa la ilaaway mise waa la gaabiyey haddii lahaa marka lam yakun kullu dalik labada arrimood ay sheegaysay macnii labaduba ma ma dhicin nisyaan iyo salaaddii oo la gaabiyey oo kulmay labada midna labadoo isla socda ma dhicin laakiin waxaa dhici karta labadooda inuu mid dhacay kollaytaba labadooda midi ahayd macnihii jawaabtu waxay noqonaysaa labada arrimood aa sheegtay waxaa laga yaabaa inay labadooda mid ay tahay aa laga yaabaa ixtimaal kullu daa lam yakun kullu dalik yacni ma dhicin waxaa sheegaysay waxaa sheegaysid oo dhan laakiin waxaa laga yaabaa inaan qirsanahay midkood ay lam yaqac almajmuuc macnaheed marka wuxuu noqonayaa labada arrimood oo isla jira ma dhicin yacni dhammaantood maysan dhicin waxaase dhammaantood ma dhicin fa yuxtamalu hubuutu lbacd wa yuxtamalu nafyu kulli fard ixtimaal marka in labada labada arrimoodba la anfinaayo ama labada arrimood mid ka mid in la sugaayo ixtimaal waxaa ixtimaal inaa oola jeedo yacni wax dhacay male lam yakun kullu dalik waxaa sheegaysid waxba kama dhicin waxay kaleeto ixtimaal ah labada arrimood iyo waxaa sheegaysa hal mar ma wada dhicin laakiin waxbaa ka jira laba marka labada macnaba waa ixtimaalaysaa haadaa waada alkhamis altakhsiis taqdiimka asbaabtiisa waxaa ka mid ah altakhsiis shayga in la khasisaayo naxw maa ana qultu maa ana qultu wa iyaaka nacbudu marka shaygii macmuulka ahayo lasoo hormariyey fawaa'idiisa waxaa ka mid a in la takhsiisinayo takhsiis lagu khaas yeelayo arrinkan oo leeyahay cid kaleeta kuma sugna iyaaka nacbudu marka mithaal wuxuu u tahay ihbaatka maa ana qultuna nafyigii mithaal u tahay yacni aniga gaar aniga gaar ahaanteyda ma dhihin hadalkan aniga gaar ahaanteyda ma dhihin ee dadkao dhanaa yidhi dadka dhanaa yidhi aniga keliya maaha qofka marka wuxuu iska anfinayaa takhsiis waxa aniga wax igu khaasa anigu iska keensaday maaha dadka dhanaa sheegaayo maa ana qultu bal qaalahu kullu nnaas qaalahu fulaanu wa fulaan takhsiiska walam yudkar likulli min altaqdiimi waltaakhiiri dawaacin khaasa taqdiimkii taakhiirka mid walboo ka mid ah dawaaci u gaara lama sheegin oo lama dhihin dawaaci taqdiim kada wa kada dawaacu taakhiiri kada wa kada lama dhihin liannahu idaa taqadama axadu ruknay ljumla labada rukni oo jumlada ka koobanta mid kamid hadii la hormariyo ama uu hormaro ta'ahara alaakhar kan kaleeto mutaahiru noqona yani waa daruuro waa wax islaasimsan marka haddii shaygii labadii rukni mid kamida la hormariyo kii labaad laasim oo dib maraaya ee mihaalyaal kale gooni a male taqdiimka mihaalyaal gaar uu leeyahay uusan ta'khiir lahayn yani haddii dhici lahayd taqdiim bilaa ta'khiir wa ta'khiir bilaa taqdiim markaasaa mid walba waxaa loo sheegi lahaa asbaab laakiin macmuulka waa la dib mariyay iyaaka nacbudu macmuulka waa la soo hormariyey waxaa ka laasimaysa in caamilkii la dib marsiiyo haddii macmuulkii la soo hormariyey macnihi maxaa ka laasimay inuu caamilkii mutaakhirya mubtadihii haddii lasoo hormariyo laasim khabarka waa la dimaysay ama waxaa lagu yidhi khabarka waxaa loo soo hormariyaa kada oo kada laasim mubtadihii a dambeeya marka maadaama islaasimsan yihiin waa isku asbaab asbaabta iyo ulajeedooyinku waa isku mid waxaa loo soo hormariyay caamilka loo dambeysiiyey waxaa leedahay oo macmuulkiisa loo hormariyey takhsiis iyaaka nacbudu marka macmuulka ta'khiirkiisa iyo sababkiisu waa takhsiis caamilka dhe caamilka ta'khiirkiisu waa takhsiis macmuulka oo lasoo hormariyey waa takhsiis ilan waa isku suuro marka waxay ka cudur daaranayaan inay mid walba dawaaci aysan u sheegin dawaaci taqdiim dawaaci ta'khiir mid walba gaar uma sheegin sababtoo ah waa wax islaasimsan macaanidina waa isla wadaagaan baabkaba laba lafdi ha kala lahaadaan baabu taqdiim wataakhiir laakiin mihaaliyaashu waa isku mid taqdiim lama helayo oo ta'khiir uusan la socon wallahu aclam